قمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى قمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacanoo wanaagsan khiyaarta hawada inaga dhegaysanaysaa waa habeennimo jimco ah oo taariikhdu ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha rajab sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna faafareebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي
barnaamijkeenna faafreebka wararka qodobada caawa eedu ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona Here are some live pictures of the Hughes wildfire that has forced more than 30,000 people to evacuate. It has already burnt through nearly 4,000 hectares.
dabka ka socda gobolka californiya ee dalka maraykanka oo arrimo cusub ay ka soo kordhayaan dabaylo holac wata oo ku dhuftay duleedyada magaalada los angeles iyo donald trump oo quus ka muujiyey in ay dib u dhisaan xaafadihii ay ku yeeleen guryaha qaaliga ah ee dabku baabi'iyey warbixin ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyey ayaan barnaamijkaidinkugu soo gudbin doonnaa sidoo kale qodobada caawa barnaamijka eedu ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona hogaamiyaha maamulka shahadala dirirka ah ee somalilan oo ceyriyey taliyihii hogaaminayey ciidamadii lagu xasuuqay weerarkii gooja cadde ee duleedka lascaanood waa kuwee saraakiisha la ceyriyey iyo kuwa lagu soo beddelay barnaamijka faafareebka ayaydu ku maqli doontaan sidoo kale barnaamijka waxaynu idinkuga haynaa xasan gurguurte oo mar kale booqasho ku tegay waddanka masar kuna hadaaqay in uu fulinayo heshiisyo militari oo uu horey ula galay murtad cabdilfitaax asiisi sidee kooxda riddada soomaaliya hal mar ay u wada raalligelin kartaa masar iyo etoobiya oo ay xiisado siyaasadeed u dhexeeyaan si lama filaan ah oo hogaamiye ka tirsan kooxaha muqaawamada filistiin oo ka soo muuqday magaalada khaza siddeed bilood kadib xilli yuhuuddu sheegatay in ay dileen barnaamijkeenna faafreebka wararka ayaannu idinkugu soo gudbin doonnaa hadduu allah karaal noqdo sidoo kale qaybaha dambe ee barnaamijka waxaydu kaga bogan doontaan dufcadii koowaad arday ganacsato ah oo ka qalin jebisay muqararka waxbarashada maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo munaasabad ballaaran loogu qabtay degmada jilib iyo waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo ka qayb galay munaasabaddaas kelimadna ka jeediyey iyo marti sharaf kale oo iyana munaasabadda ka hadlay barnaamijkeenna ayaynu idinkugu soo gudbin doonnaa qodobadaas ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa barnaamijka waxaa igala qaybgalaya walaalaha kale ah nuur cali warsame abushayba iyo maahir aniguna waan idinla socodsiinayaa dhegaystayaasheenna caalamka daafihiisa ku suganna waxay inagala socdaan barta internetka aynu ku leenahay life streamka mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka
للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeenna faafreebka wararka qaybihiisa hore ayaannu sii gudagalaynaa sida qodobadiisaba caawa eed ku maqlayseen waxaa warar hor leh ay ka soo kordhayaan gobolka californiya ee dalkaasi maraykanka iyadoona dabaylo holac wata ay ku dhufteen duleedyada magaalada los angeles xilli donald trump uu quus weyn ka muujinayo in ay dib u dhisaan xaafadihii ay ku yeeleen guryaha qaaliga ah ee dabku baabi'iyeen warbixin ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyey waxaa inoo soo diyaariyey halkanna inooga soo jeedinaya walaalkeen nuur cali warsame abushayba sannadkii labada kun sideed iyo tobankii mid ka mid ah shirkadaha soo saara filimada fuxshiga ee uga caansan dalka maraykanka ayaa xayeysiis u samaysay dokumentari cusub oo ay ballan qaaday inay soo saari doonto sannadka labada kun koo iyo labaatanka filimkaas wuxuu ku saabsanaa dab aan noociisa oo kale horey aan loo arag oo ku dhufanaya gobolka californiya kadibna ay si adag oo xirfad leh u daminayaan ciidanka dabdamiska shirkadda ayaa si aad ah u xayeysiisay ciidanka dabdamiska maraykanka oo ay ku sheegtay kuwo iyagoo kale aan horey loo arag sannadkii labada kun iyo labaatankii maraykanka waxaa ka dilaacay cudurkii sufmareenka ahaa ee covid sagaal iyo toban oo galaaftay nolosha wax ka badan hal milyan oo ruux oo amerikaan ah wuxuu ahaa dokumentari khiyaali ah balse khiyaaligii ayaa run noqday sannado kadib oo dab sufmareen ah ayaa horaantii bishan ku dhuftay california allah ayaa qadaray in musiibada ugu daran ay ka dhacdo xaafadda fuxshiga ee pacific palisades oo ay ku taalla xarunta ugu weyn ee shirkadda hollywood halkan ayay ka bilaabanaysaa qisadii khiyaaliga ahayd ee isku beddeshay jaxiimada dunida shan iyo labaatankii bishii disembar ee lasoo dhaafay xilli gaaladu ay u dabaaldegayeen waxay ugu yeereen ciidda krismaska ayaa duleedka magaalada los angeles lagu arkay walxo iftiimaya balse dadku si aad ah uguma baraarugin waxayna sii wateen qafladooda ilaa laga soo gaaray toddobadii bisha janaayo kolkaasoo dab xogan uu qabsaday taagaga buuraha ee magaalada ku hareeraysan dabka ayaa sidii uu u soo socday wuxuu soo iqtixaamay xaafadaha ugu caansan magaalada los angeles waxaaba la mooday inuu si gaar ah u beegsanayay dhismayaasha qaaliga ah ee ay degan yihiin dadka mujrimiinta hantida leh wuxuu burburiyey daarihii caanka ahaa iyo shirkadihii waaweynaa los angeles oo ah magaalada labaad ee waddanka ugu weyn ayna ku yaaleen daaraha ugu qaalisan ayaa isku beddeshay mid burbur saaxiib u ah bilowgii dabka ayay ciidamada dabdamiska isku dayeen inay xakameeyaan dabka balse dabeysha loogu magac daray santa ana ayaa dabkii basiin kusii shubtay wuxuuna gaaray heer la damin waayo duufaanta dabka wadata waxay dhulka la siintay in ka badan lix iyo toban kun oo guri iyadoo galaafatay nolosha soddon ruux balse saraakiisha dabdamiska ayaa aaminsan in dhimashadu intaa ay ka badan tahay welin raqi ruux lahayn boqolaal ruux lix iyo toban maalmood kadib bilaabashadii dabka ayaa lasoo warinayaa dabaylo dab ah oo ku soo biiray dabkii californiya horey uga kacay arrinkaa oo sii xoojinaya xaddiga musiibada rabaaniga ah ee ku dhufatay gobolkan saraakiisha gurmadka ayaa sheegaya in dad ka badan soddon kun oo ruux laga daadguriyey hareeraha los angeles si aysan ula kulmin khatar hor leh waxaa la arkayey dabka oo holcinaya dhowr tuulo oo ku dhow magaalada los angeles in ka badan siddeed kun oo ciidamo dheeraad ah ayaa la geeyey californiya sidoo kale dowladda mexico ayaa soo dirtay ciidamo dabdamis ah balse waxaasoo idil waxba kama tirin deminta dabka shalay waxaa la iclaamiyey inuu gubtay madaarka caalamiga ah ee los angeles oo ka mid ah garoommada ugu waaweyn ee dalka maraykanka uguna qaalisan sanduuqa magaalada ayaa xaqiijiyey in qaybaha ugu muhiimsan ee madaarka ay gubteen diyaarad nooca xamuulka ah oo aad u weyn ayaa ku dhex gubatay madaarka waxaana la arkayey holac ka baxaya diyaaradda iyo qaybta kaydka shidaalka diyaaradaha oo dabku gebi ahaanba baabi'iyey dhulkaymo ah oo dhanka waqooyi uga beegan magaalada los angeles ayaa rajabeel ku riday ragga dabka dimiya kadib markii dabeesha santa ana ay dab xoogan ka geysatay saraakiisha saadaasha hawada ayaa sheegaya in dabka uu ka dhashay jafaafka daran ee californiya ku dhuftay buulasha shimbiraha ayuu dabku ka kacayaa kadibna wuxuu qabsanayaa geedaha ilaa marka dambe kaymaha oo idil ay gubtaan iyana waxay sii tuurayaan hirir naar ah kuwaasoo magaalooyinka soo gaaraya mid ka mid ah dadka gaalada ameerikaanka ah oo indhihiisa ku arkay xaddiga dabka ku socdo ayaa musiibada los angeles ku sifeeyey jaxiimada dunida
halkani waa xaafadda altadena waa kan gurigii walaashay waxaan isku dayaynaa inaan badbaadino wax walbaha nagu qaadata eh sidaad arki karto wax walba halkan waa ay ku gubteen gurigani waa uu gubtay gurigan hadda ayuu dabku qabsaday gurigan kale isna waa uu gubtay guryahan gadaasheeda ka muuqda waa ay wada gubteen biyo ma jiraan lambarkii booliska ee sagaal hal hal ee la wici jira ma shaqaynayo halkani waa naarta dunida halkani waa jaxiimada adduunyada wax laga qaban karana ma leh
911 is powerless right now. Obviously, all their resources are being used elsewhere. This is just hell on earth. This is just hell on earth. There's only so much you could do. We emptied the house just in case.
warbixinadii ugu dambeeyey ee laga helay california waxay muujinayaan in dabku uu soo laba kacliyey islamarkaana uu geysanayo burbur iyo halaag hor leh in ka badan afar boqol oo diyaaradaha debdebiska ayaa howlgalka debdebinta ka qayb qaatay balse waxtarkooda ayaa aad u yaraaday sababo la xiriira xaddiga dabka oo nuuciisa kale aan taariikhda soo marin gudaha maraykanka dabku wuxuu sababay khasaare maaliyadeed oo baaxad leh waxaana basbeelay shirkado hotelo iyo kumnaan kun oo gaadiid qaali ah arrinkaa oo khasaaraha maaliyadeed ka sare marinaysa laba boqol toddobaatan shan bilyan oo dollar gelinkii dambe ee maalintii arbacadii dabka ayaa ku fiday masaafo dhan toban iyo shan mayl wuxuuna sababay in loo dhowaan waayo harada kistayiig oo ahayd meesha ay biyaha ka qaataan diyaaradaha dabdemiska qiic iyo uuro madow ayaana cirka isku shareeray duuliyaasha diyaaradaha ayaa ka sheeganaya inaysan si wanaagsan wax u arkin arrinkaa oo wiiqaya howlaha debdemiska ee lagu doonayo in lagu bakhtiyo dabka sida xuuliga ah ku sii faafaya arrinka kale oo halisteeda leh ayaa ah diyaaradaha debdemiska oo adeegsanaya maadooyin kiimika halis gelinaya bay-ada culimmada deegaanka ayaa sheegay in adeegsiga maadada fosfaad ammonium ay khatar weyn ku tahay dhulka sida dhirta iyo duurjoogta islamarkaana ay dhalin karto musiibo raagta oo saamaynteeda laga dareemi doono gobolka saliibiga donald trump oo ka hadlay dabkan ayaa dhaleecayn culus u jeediyey guddoomiyaha california oo uu ku sheegay nin khayru mas-uul ah oo aan ka sii baaraan digin musiibada wuxuu soo hadal qaaday in adeegsiga biyaha badda ay halis ku tahay kalluunka iyo noolaha badda gunteeda ku dhaqan Well, it's very sad because I've been trying to get Gavin Newsom to allow water to come. You'd have tremendous water up there. They send it out to the Pacific because they're trying to protect a tiny little fish, which is in other areas, by the way, called the smelt.
xaqiiqdii waa arrin si aad ah looga murugoodo sababtoo ah anigu waxaan guddoomiyaha gobolka california gavin newsom kula taliyey inuu adeegsado biyaha faraha badan ee uu heli karo waxaana ku idhi waxaad haysataa biyo kugu filan oo aan ka ahayn kuwa badda basifiga waxay isku dayayeen inay ilaaliyaan kalluun yar oo badda ku jira islamarkaasna ay biyaha qaataan runtii waxay ahayd arrin fadeexad ah sababtoo ah biyo ku filan uguma jirin harooyinka loogu talagalay biyaha dabdamiska annagu waxaan isku dayaynaa in arrinkan oo kale mar kale uusan dhicin wax sabab ahna looma hayo arrinkan oo kale biyo badan ayaa la heli karaa jiilaal daranna ma jiro markaas ayay diyaaradaha dabdamiska u dirayaan badda waxani waa wax waali ah oo aanan marnaba la aqbali karin And for the sake of a smelt, they have no water. They had no water in the fire hydrants today in Los Angeles. It was a terrible thing. And we're going to get that done. It's going to finally be done. I got it done from the federal side, and uh, he didn't want to sign it, but it's not going to happen again like that.
khubarada ka faallooda arrimaha saadaasha hawada ayaa ka digay in isbuuca soo socda uu noqon doono mid halis ah oo buuraha los angeles ku hareeraysan ay soo tufi doonaan hirar dab ah waddo dherarkeedu yahay konton kilomitir oo muhiimna u ahayd soo daadguraynta qalabka dabdemiska ayuu dabku xiray sida uu sheegayo madaxa booliska gobolka california guddoomiyaha gobolka ayaa iska fogeeyey eedeymaha uga yimi donald trump ee ah in la adeegsaday maadooyin wax u dhimaya deegaanka wuxuuna sheegay inay ku dadaalayaan ilaalinta bay'ada
كاليفورنيا تقود الأمة في مجال حماية البيئة أنا لن أتخلى عن ذلك californiya waa midda qarankeena ku hogaaminaysa ilaalinta bay-ada arrinkaas kuma xadgudbayno oo waan dhowraynaa waxa keli ah ee aanan aqbalayn waa in gurmadka debdemiska ah uu dib u dhaco wax yar oo dib u dhac ah ayaa halis gelinaya nolosha dadka oo idil sidaad aragteen goobaha burburay waxaa ka mid ah guryaha dadka iskuulada kiniisadaha isbitaalada iyo dhammaanba kaabayaashii magaalada los angeles الشيء الوحيد الذي لن أستسلم له هو التأخير التأخير هو إهمال لحياة الناس tirkoobkii ugu dambeeyey ee soo baxay ayaa sheegaya in dad ka badan lix dhibic shan milyan oo qof ay halis ugu jiraan dabka waxayna korontadu ka go'day in ka badan toddobaatan iyo toddoba kun oo guri waxaana aad u adag in dib loo soo celiyo adeega korontada los angeles iyo deegaanada ku heeran madaxweynaha cusub ee maraykanka ayaa khudbadiisii ugu horreysay oo uu ujeediyey markii uu xilka la wareegay wuxuu sheegay in dabka california uu isaga taxaddi weyn ku yahay isagoo maamulkii bayden ku eedeeyey inuu ka gaabiyey wax ka qabashada dabka trump wuxuu ka dardaarweriyey suurtagalnimada inay dib u soo laabato bilicdii magaalada los angeles wuxuu sheegay inaysan suurtagal ahayn in dadkii lahaa guryaha qaaliga ah ay dib u dhistaan sababo la xiriira dhaqaale xumada waddanka ka jirta isagoo muujiyey siduu uga walaacsan yahay burburka aan waxba laga qaban karin ee magaaladaasi gaaray wuxuu carabka ku adkeeyey in magaaladii ugu nolosha qaalisanayd ameerika ay basbeeshay oo aan rajo laga qabin in waqti dhow ay ku soo laabato sidii ay horey u ahayd all the other problems. They were not happy. And it's going to be very interesting to see whether or not they're going to build or whether somebody else is going to build and, and build a much lesser home. These were the most expensive homes outside of Palm Beach County. I see a list outside of Palm Beach.
dadku ma ahan kuwa faraxsan lama hubo inay dib u dhisan doonaan guryihii ka gubtay ama in dad kale ay dhisan doonaan guryaha baaba'ay waxaa laga yaabaa inay dhisan doonaan guryo ka yaryar kuwii hore ee basbeelay dhismayaasha burburay waxay ahaayeen guryaha ugu qaalisan caalamka marka laga soo tago xeebta balam biij waxay ahaayeen guryaha ugu qaalisan adduunka anigu uma malaynayo in dad badani ay ku laaban doonaan los angeles oo ay dib u dhis ku samayn doonaan dadka qaarkoodna ma rabaan inay ku laabtaan meel guryo aad u hooseeya laga dhisayo guri ayaa la dhisayaa mid kale oo deriskaaga ahna guri ayuu dhisanayaan dadku ma rabaan meel noocaas oo kale ah waxayla tahay in tani dhibaato weyn ay ku noqonayso nidaamka canshuurta guddoomiyaha gobolka wuu fahmayaa waxaan ka hadlayo waxaa kaloo aan rabaa in dadku arrintan ay maqlaan marka aad ahayd guddoomiye gobol oo aad lumiso kumanaan dad ah oo aad u taajirsanaa oo lacago badan oo canshuuro ah bixinayay soo mas-uuliyad darro ma ahan
And the governors know exactly what I'm talking, and I'd like to hear anybody talk about that. But if you're the governor of a state and you, lo- you lost thousands of very rich people that were paying a lot of taxes.
dowladda silmiyadda maraykanka oo ku duushay waddamada caalamka islaamka islamarkaana burburisay magaalooyin boqolaal kun muslimiin ahna xasuuqday ayaa wajahaysa ciqaab rabaani ah oo dunida lagu tusay aad buu u mahadsan yahay walaalkayn abuushayba ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinayey oo warbixintaas ku eegayey xaaladihii ugu dambeeyey ee waddankaas maraykanka iyo gobolka californiya musiibada ku habsatay قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan hogaamiyaha maamulka ashahadalla dirirka ah ee somalilan ayaa waxa uu ceeriyey taliyihii hogaaminayey ciidamadii lagu xasuuqay weerarkii gooja cadde ee duleedka laascaanood haddaba waxaa la isweydiinayaa waa kuwee saraakiisha la ceeriyey iyo kuwa haatan lasoo magacaabay ee lagu beddelay kuwii hore xasan garguurte oo mar kale booqasho ku tegey waddanka masar oo ku hadaaqay in uu fulinayo heshiisyo militari oo uu horey ula galay murtad cabdilfataax assiisi dhegaystow bal adiguba isweydii sidee kooxda riddada soomaaliya ay u doonaysaa in ay mar qura wada raalligeliso laba dowladood oo dagaal uu ka dhexeeyo ee kale ah masar iyo etoobiya iyo si lama filaan ah oo hogaamiye ka tirsan kooxaha muqaawamada falastiin ka soo muuqday magaalada khaza siddeed bilood kadib xilli yuhuudda hore ee u sheegatay in ay dileen walaalkan maahir ayaa xubinta hadalhaynta inoogu eegaya waad mahadsan tahay walaalka cabdulqaadir maxamed rabaani xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa dagaal u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxa uu ka dhacay duleedka deegaanka halgan ee wilaayada hiiraan dagaalkaasi waxaa lagu dhaawacay laba askari oo murtadiin ah waxaana mujaahidiintu ay kusoo qanimaysteen qori r b g ah iyo rasaastiisa dhanka kale qarax ciidamada mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo oo lala eegtay ciidamo etoobiyaan ah oo garoonkaasi ilaaliyo ayaa waxaa ku dhintay laba askari oo etoobiyaan ah halka ay ku dhaawacmeen saddex kale waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa hogaamiye uu dilkiisa siddeed bilood ka hor sheegtay maamulka yuhuudda oo ka soo muuqday khaza waxaa soo ifbaxay fashilka sirdoon ee ku habsaday maamulka yuhuudda oo shan iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay cudwaanka ka dhanka reer khaza ka waday marinka kadib markii uu warbaahinta ka soo muuqday qaa'id meydaani ah oo sideed bilood ka hor uu dilkiisu sheegtay maamulka sahayanada shabakadaha warbaahineed ee filistiiniyiinta ayaa faafiyey muuqaal kooban oo uu ka soo muuqanayo qaa'idkan lagu magacaabo xuseen fayaad oo sidoo kale ku magac dheer abuuxamsa kaasi oo ku sugan qaybo ka mid ah jiidda khaza kana warbixinaya fikradaha guusha dagaalka qaa'idkan waxaa muuqaalka kala soo muuqday oo hareer taagnaa xooga ka tirsan kooxaha wax iska caabinta reer filistiin ee dagaalka xooggan la galay ciidamada yuhuudda ee gudaha u soo galay marinka shan iyo toban bilood ka hor eliyaas xana oo ah khabiir dhanka ciidanka ayaa sheegay in soo muuqashada siddeed bilood kadib sheegashada yuhuudda ee dilka hogaamiyey xuseen fayaad ay muujinayso heerka uu gaarsiisan yahay fashilka dhanka sirdoonka ah ee ku habsaday maamulka sahayanada saddex iyo labaatanka bishii may labada kun afar iyo labaatan ayay ahayd markii afhayeenka ciidamada maamulka yuhuudda daniel hagari uu sheegay inay dileen hogaamiye abuuxamsa balse waxay kooxaha wax iska caabintu siddeed bilood kadib muujiyeen in hogaamiye xuseen fayaad uu nool yahay kana dulqudbadaynayo halkii lagu baacsan jiray ciidanka sahayanada khabiirka dhanka ciidanka eliyaas xanaa ayaa sheegay in sheegashadan aysan ahayn tii koowaad balse dhowr jeer uu maamulka gumaysuhu sheegtay in uu gudaha khaza ku dilay hogaamiyaal ka tirsan kooxaha muqaawamada reer filistiin taasi oo muujinaysa fashilka sirdoon ee maamulkan ku dhacay ugu dambeyn ciidanka maamulka yuhuudda ayaa markii ay baraha bulshada ka fiirsadeen muuqaalka hogaamiyahan waxay ka laabteen sheegashadoodii hore waxayna bayaanka iclaaminta dilkiisa ku sheegeen qalad dil ah oo ka dhacay taliska ciidanka gumaystaha waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa madaxweynaha maamulka somalilan oo ceyriyey taliyihii ciidankiisa sida daran loogu jebiyey dagaalkii goojacadde hogaamiyaha cusub ee maamulka isku magacaabay somalilan ayaa markii ugu horreysay xilalkii ay hayeen ka xayuubiyey saraakiishii ugu sarreysay ciidamada maamulka saraakiisha shaqada laga ceeriyey waxaa ka mid ah sarkaalkii mas-uulka ka ahaa dagaalkii laasacaanood ee sida xun loogu jebiyey ciidamada maamulka isku magacaabay somalilan ciro ayaa nuux taani shaqada ka ceyriyey wuxuuna ku bedelay sarkaal lagu magacaabo nimcaan yuusuf gaaxnuug kaasi oo uu ciro isla maanta u dallacsiiyey darajada sarreeye guuto saxaafadda maxalliga ah ee gobollada waqooyi ayaa tabinaysaa in sarkaalkani yahay mid siyaasad ahaan si aad ah ugu dhow ciro islamarkaana laga yaabo in uu isbeddel ku sameeyo ciidamada maamulka oo sannadadii dambe dib u dhacyo dhowr ah ay u kulmeen dhanka kale warar ayaa intaa ku daraya in la bedelay taliyihii booliska dabagale oo lagu bedelay nin lagu magacaabo cabdidheere jenaraal nuux taani ayaa lagu xusuustaa guuldaradii foosha xumayd ee ciidamadii uu taliyaha u ahaa ka soo gaartay dagaalkii laascaanood weerar aad u xooganaa oo shan iyo labaatankii agoosto labada kun saddex iyo labaatan ka dhacay deegaanka gooja cadde ee gobolka sool ayaa sababay dhimashada ku dhowaad afar boqol oo askari iyo dhaawaca boqolaal kale iyadoona maamulka somalilan maxaabiis ahaan looga qabtay askar iyo saraakiil ciidan cayrinta nuux taani iyo dabagale ayaa loo arkaa tallaab lagu xidadasiibayo saaxiibadii muuse biixi oo talada somalilan hayay muddo toddoba sannadood oo xiriira waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka ay xabashidu ka dhisatay soomaali galbeed oo boob ku hayaa bulshada bulshada ku dhaqan tuulo hoos tagta magaalada hargeyle ee gobolka afdheer oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ayaa waxay sheegeen in dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmayaan maamulka ay xabashida itoobiya ka dhistay halkaasi waxay sheegeen in dhulbeereed ku yaal tuulada uu xoog ku qaadanayo gudoomiyaha hargelle ee gobolka afdheer odayaal isku dayey inay kala hadlaan dhibaatada uu wado ayay bulshadu sheegeen in xabsiga la dhigay si awood ahna lagu boobayo dhulkooda waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaalada wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday waxaana ka mid ahaa howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayaadka hiiraan baay iyo shabeellada hoose markan haddii aan eegno xaladihii ugu dambeeyey ee khaza iyo daanta galbeed waaxda caafimaadka ee marinka khaza waxaay maanta ku dhawaaqday in la helay shuhadada boqol laba iyo labaatan xubnood oo boqol iyo labaatan ka mid ah laga soo saaray burburka hoostiisa waxay sidoo kale waaxdu sheegtay in cisbitaalada khaza ku yaal la gaarsiiyey dhaawacyada saddex boqol iyo lix xubnood afariyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxay sidaasi tirada guud ee shuhaadada khaza ku noqotay afartan iyo toddoba kun laba boqol sideetan iyo saddex xubnood iyo halka dhaawacuna uu gaaray boqol kow iyo toban xubnood afar boqol toddobaatan iyo laba xubnood tan iyo toddobadii oktoobar sidoo kale cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka daanta galbeed ayaa maanta galay maalintii saddexaad oo xiriira waxayna ciidamada gumaystuhu weeraro ku hayaan magaalada jiniin halkaas oo ay kala kulmayaan iska caabin xoogan oo ay sameynayaan dadka filistiiniyiinta ah tirada guud ee shuhadada cudwaanka yuhuudda ee jiniin waxa uu gaaray labaiyo toban xubnood oo filistiiniyiinna halka dhaawacuna uu gaaray konton xubnood kooxaha wax iska caabinta ee ka howlgala magaalada jiniin waxay sheegeen in xoogagooda ay u suura gashay inay weeraro kamaaninah la beegsadaan gaadiidka ciidanka yuhuudda waa tahay maahirow intaadan xubintaba ka dhammaan maxay ahayd hadalhayntii ugu dambeysay ee baraha bulshada tiilay waad mahadsan tahay walaalka rabbaani maanta baraha bulshada waxaa si aada looga hadalayay arrin ku saabsan safaro isdabajoog ah oo xasan gurguurte madaxa kooxda hiidada soomaaliya uu ku maray dalalka masar etoobiya iyo switzerland dadka ayaa si gaar ah u falanqeynayay safarka xasan gurguurte uu ku joogo magaalada alqaahira ee caasimadda masar cabdilfataax al siisi oo ah madaxweynaha masar ayaa madaxa kooxda hiidada soomaaliya kulan la qaatay shir jaraayid oo ay labada dhinac ay wada qabteen ayay ku sheegeen in ay dhaqan gelinayaan heshiis milatari oo ay wada saxiixeen bishii agoosto ee lasoo dhaafay kaasi oo dhigayay in ciidamo masaari ah soomaaliya la keeno soomaali fara badan oo facebook iyo twitter arrintan uga warceliyey ayaa shaki geliyey xaaladda caafimaad ee xasan gurguurte halka dadka qaarna ay ku sheegayeen in uusan lahayn hadaf siyaasadeed uuna yahay dabadhiilf dhaqaalihii uu shacabka soomaalida ka boobay safaro iyo tamashalayn ku dhammaynaya falcelinta shacabka waxaa ka mid ahaa jilaani nuux qof ay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay caafimaadka madaxweynaha in la baaro ayaa fiican kulley waan hubaa ma leh la taliyaal shaqadaas yaqaan waxani waa wax la yaab leh ayuu yidhi qof ay ugu qoran tahay yaasiin waxa uu leeyahay xasan gurguurte socod uu ku tagayo dal shisheeye ma dhaafo wuxuu ku dhexlumayaa etoobiya iyo masar oo mid walba danihiisa ka wata soomaaliya waa nin doqon ah oo aan lahayn hogaamin siyaasadeed farxaan macalin qof ay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay markaan arko xasan sheikh oo aadisababa iyo qaahiro isku marayo waxaan soo xusuustaa maamaadii carbeed macnaha ninkan wuxuu ku dhex dhimanayaa xabashi iyo masar oo isku haystaa biyaha niil bal maxaa soomaali ka galay labadan dal ee hardamaya siyaasad suuradan leh weli caalamka kamay dhicin marka laga reebo wasiirka arrimaha dibadda maraykanka oo laga yaabo safar intaas ka badan inuu galo waxaana u sahlayaa dhaqaalaha waddankiisa laakiin madaxweyne afrikaan ah oo diyaarad iska saaran anigu ma arag waxaanu siyaasad maahan waa qaxwo cabid iyo sheeko saaxiibtinimo ayuu yidhi qof kale ayaa waxa uu yidhi waddamada adduunka ugu hodansan madaxweynayaashooda sanadkii hal mar ama laba mar ka badan dalkooda kama dhoofaan soomaaliya oo faqriga la arkay ku jirtay madaxweynuhu hal isbuuc dalka kuma dhammaysto waxaan xog ku helay inuu waxaas oo dhan u sameynayo halka milyan ee sahayda safar oo mar kasta bangiga dhexe laga soo saaro qof kale oo ay ugu qoran tahay cali sheekh cabdiraxmaan waxauu leeyahay madaxweynaha muuqaalkiisa xitaa waa daal rafaad iyo bahdil ayaa ka muuqda ilaahayow kan cid qabsata oo cisbitaallada ku dabiibta u keen ayuu yidhi xubintiina cabdulqaadir caawa waa
waa hagaag dhegaystayaal qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaynu isla soo gaaraynaa dufcadii koowaad arday ganacsato ahaa oo ka qalin jabisay muqararka waxbarashada maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa munaasabad waxaa loogu qabtay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe munaasabadaas waxaa ka soo qayb galay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish culimo uddiin ay ka mid ahaayeen sheekh cabdiwaaxid iyo sheekh balli iyo sidoo kale nuqabo iyo marti sharaf kale munaasabadda ugu horreyn ardayda ayaa waxay ku soo bandhigeen bandhig cilmiyeed لقد أنهينا المراحل الدراسية من المراكز دعوة لفترات الأربع من الفترة الأولى إلى فترة الرابعة الأخيرة التي بدأنا دراستها العام 1443 هجري إلى عام 1446 هجري وتعلمنا من خلالها المقررات الدراسية التالية وتعلمنا القرآن ثمانية أجزاء ومن التفسير أجزاء الثلاثة الأخيرة ومن حديث الأربعون النووي وإصلاح مجتمع وأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة ومن التجويد تيسير أحكام التجويد ومن السيرة الأرجوزة المائية وخلاصة البهية أخذنا من العقيدة الواجبات المتحتمات والدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك وكتاب التوحيد وتربية إسلامية ومن الفقه الدرر البهيه وترخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونشكر الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا الجهد المبارك ثم نبارك الجهود من مكتب دعوة الإسلامية في ولاية الجبة الوسطى فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول الإعراف فقف ما قفوا وبحروف الجار وهي من إلى وعن وفي وروبا والباء وعلى
waxaan halkan kasoo jeedinayaa kitaabkeeni sifatu salaatu nabiyi sala allahu calayhi wasalam kitaabkaas oo taaliifkiisa uu yahay uu noo qoray maxamed naasirudiin albani raxmatullahi calayh haddaan sharxaad yar ka bixiyo istiqbaalu lqibla idaa qumta haddaad u istaagto ayuha almuslimu ruuxa muslimka ahow ila salaati salaad haddaad u istaagto fastaqbil ilkacba kacbada qaabil xayu meeloo kunta aad ahaatid fi lfardi salaad farad ah haddii aad dukanaysa iyo wanafli salaad mataqaanaa sunna ah wahuwa istiqbaalkaasna ruknuun rukni waayo oo min arkaani salaati salaada arkaanteeda ka mid ah allatii taasoo laa tasixu ayna ansaxaynin salaada ilaa bihaa in ayada la helo mooye oo qiblada in loola jeesa mooye wayasqudu waa dhacaa istiqbaalu lqiblati qiblada ujeesigeedu wuxuu ka dhacaa canilbataalu shadiid dagaal daran midkii uu haystay ee jahada ka dhintay ayuu ka dhacaa markaas wuxuu u dukanayaa kaas kayfa yamkum sidii mataqaanaa markaa u suurtooda wa canilcaajizi kii xaggiisana waa ka dhacaa oo caajiska ahay canhu xaggiisa waa ka dhacayaa kal mariidi sidii qofkii jiranaa xanuunsanaa ow ama same ee kaana ahaaday fi safiinati safiina dhexdeeda mid ku sugan doon dhexdeed ku jira ow sayaaratun ama mataqaanaa gaari iyo saaran ow ama sameehe dayaaratan diyaarad saaran idaa goortii khashiya uu ka baqo khuruujulwaqti waqtiga inuu ka baxa marka isaguna sidii u suurto gasha ayuu u tukanayaa waa qowlu llaahi tacaalaa walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istadaacuu ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فأخبر تعالى أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمون حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا من السنة ما رواه أبو داود وغيره عن ثمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله
intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey culamaa udiinka sheekh balli iyo sidoo kale sheekh cabdulwaaxid allah subxaanahu wa tacaala baa mahad iskale walaalayaal xafladatan ay ka takharujeen afar fadro ayna yihiin ganacsatadii een magaalada jirib ay safreen muddo dheer ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan walaalayaal haddana ay u gudbeen kutubta ee magaalada ka socota iyo duruusta inay ku biiraan walaalayaal waxaad dhammayseen waaweye ood barateen waa wooye furo weeyaan ilaahayna uu leeyahay subxaanahu wa tacaala waqul rabbi zidnii cilmaa waxaa socda duruus fara badan ay culummadu ay akhrinayaan hadday tahay culumtii luqada iyo hadday tahay tawaya tafaasiirtii oo kala duwan iyo hadday tahay kutubtii kale oo macnaha tawxiidkii dhammaantiin waa inaad kutubta cilmiga barashadeeda aad ku kala biirtaan oo qof kasta mustawaha uu marayo uu kala socdo waxaan maanta hor fadhinaa waa raggii tujaarta ahaa intaasoo fadro ka soo gudbay ilaahay baa ku mahadsan qaala tacaala waaxalla allaahu albeyca wa xarama arriba beec waa labo mid ilaahay uu banneeyey mid ilaahay uu xarimay wixii oo dhan aayaddu way ka hadashay qofkana markii uu dhex galo shaqadan ganacsiga waxyaalaha laga rabo ee ku waajibay waa inuu barto wixii beeciisu ugu ansixi lahaa iyo wixii ugu buri lahaa si qofka mucaamalaadkiisa ay u noqdaan kuwo wanaagsan oo saxiix waxaa kaloo dee ayadana muhiim ah jaarta dowr bay leeyihin xagga dacwaday ku leeyihin hadda halkan waxaa inooga qoran kulluna ducaatun ila allahi sooma ragga afarta fadre soo dhammay waa ducaadu qul haadihi sabiila ayadan ay ku qoran tahay idan marka dowrkaasna insha allah inaad buuxinaa loo baahay adoo goobtaada ganacsiga joogaad daaci tahay maxaa yeelay asxaabtooda ducaad bay ahaayeen ganacsiga way ku jireen abubakar hadda daaci buu ahaa ganacsadana waa ku jira inta qof oo gacantiisa ku soo islaantay abubakar lama tirin kara bal ragga waaweyn asxaabta asaga gacantiisa ayay ku soo islaameen adoo goobta adi jooga yaa halkaa dacwada ka wada marka dowr facaal bay ku leeyihiin taana ayaan la imaamin waxaa kaloo ayadana muhiim oo tujaarta dowr ay ku leeyihiin xagga jihaad ilaa jihaadku dhaqaal ugu baahay waana ka qaateenoo runtii intaasoo jeer baan la kulmay adinkoo dhaqaalo ururiyay waxyaalaha kaloo runtii loo baahan yahay waxaa ka mid mucaamalada dadka in la hagaajiyo dad badan baa xiriir la leeyihiin dadku waxaa la rabaa waquuluu linnaasi hee xusna marka waxaa la rabaa ragga tujaarta ammaanadu inay aada u ilaaliyaan waxa la hayo ama ladiin dhiibanayo waa ammaana
intaas kadib waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh nagu soo kulmiyey xafladan qiimaha badan oo aad loo soo agaasimay ay ka takharujeen arday ganacsato ah ganacsatooy ducaad baa tihiin waxaad barateen inaad waxaa la rabaa la fadhiisanin guryihiina aad ka bilowdaan daraskii la gaarsiiyo dadka aad ka ganacsanaysaan laftigooda dacwada inaad ka gudataan xil baa idin saaran gooni ah cilmiga aad xambaarteen inaad gudbisaana laydinka rabo inaad la fadhiisataan ma aha insha allahu tacaala khayr badan baan idin rajaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين akhyaarey maanta waxaa muuqda waxay indhaha ku doogsadaan kuna diirsadaan ma haddaan ilaahay baa iska leh rag baa u fikiray midhahaana dhaliyey ilaahay baana ma haddaan iska leh marka waxaan idin leeyahay ha seexanina ducaadaa tihiin ardayaa qalinjibisay yaroo qur-aanka dhammaysay macadaa laga qalinjibiyey maxay ahayday baan maqli jirnay markii hore maanta ganacsataa qalinjibisaan taagannahay ma haddaan ilaahay baa iska leh hore u sii socda ducaad baa tihiin shaqo badanaa idin sugayso kuwa deris naloo waxba aqooninoo wax la barinaayo naga geesaa naga jira taleefoonno ugu yeedha nimcada ilaahay uuna sii gaarsiiya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu galabtan waxaad arkaysaan rag maxaan ku idhaahdaae ilaahay baa ku mahadsane culummo ah ganacsato ah oo ayagoo camalkooda ku jira haddina wax bartay intaasi in laydinka rabaa inaad idinkana dadka wax bartaan ilaahay baana ku mahadsan sida idinka linkuugu soo dadaalay oo jihdiin linkuugu bixiyey idinkana maxaan ku idhahdaa ummadda wax u gaarsiiyo ugu dambayntiina waxaa munaasabadda soo gebagabeeyey kelimad dardaaran aad u qiimo badanna ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish xafidahullah الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإنت كدب ولا ليال ما أنتو حروف لنا حفلة آذو قيمة بدن الله قبنا أيوم ganacsatada degmada jilib oo ka qalin jebisay waana markii ugu horreyso wilaayada hadda aan joogno marka loo eego ganacsato heerkan oo kale ah oo mustawihii muqararkii ay ugu tala gashay maktabu dacwa soo dhammaystay afartiisa mustawo ee maraakiista dacwiga wilaayaadka islaamiga ah loogu talagalay markii ugu horreeyey aan aragno weeye ganacsato ka qalinjibisoo dhammaysa oo tiradooduna intaan ay la eg tahayo kow iyo konton arday waa arrin aada u weyna u baahan inaan ilaahay uga mahadcelinoo isugu bishaarayno wey si aada og tihiin ganacsatadu wakti dheeriyay waxbarasho ku jiraan oo subax walba u kalahaan anigu markaan imaanayay walaalaha qaar ka mid ahoo la fadhiistay waxyaalaha igala hadlayeen waxaa ka mid ah war ubadkii aan dhalnay dugsiyada qur-aanka markaan geeyo qur-aanka way dhameeyaan inagoo inagoo arday ah yaan dugsiga geynaa inagoo ardayna qur-aanka way soo dhameeyaan soo sidaa maahayn inagu goormaan markaa qalin jebinaynaa waktigee inoogu eg tahay su-aashaa way jirtay laakiin alxamdulilah dadaal fara badan iyo isku noqosho fara badan kadib maanta waxaan maraynaa inaad ka gudubtaan biidn illaahi tabaaraka wa tacaala wilaayaadka islaamigaha maraakiistii dacwigaha fatrooyinkii afartaa ee loogu talagalay waad ka gudubteen maanta wixii ka dambeeya waxaad nagu gudbaysaan xalaqaadka masaajidka oo qof walba la raba oo muslima inuu isxilqaamo mas-uuliyadiisa saaro diinka ilaahiisu u bara lahaa ilaahay aadin barakeeya taas marka micnaheedu ma ahan waxbarashadii iyo cilmigii waan ka qali jebina micnaheedu maaha furaa laydin siiyey cilmigu ma dhammaado waa laga dhintaa wa fowqa kulli dii cilmin caliim nin kastoo cilmi leh ood cilmi u doonataa mid kasii cilmi badan ubaa jira qofka muslimka marka waxaa laga rabaa xilli walba iyo zaman walba uu jooga wax kororsiga cilmiga inuu mataqaanaa ku dadaalo waxa keliya ilaahay kitaabkiisa uu nebi maxamed ku amray inuu kororsada waxaa ka jira cilmiga waqul rabbi zidnii cilman adduunye lama dhihin cilmigaa marka insha allahu tacala waxaan idiin dardaarmayaa meeshii inaad ka sii wadaan masaajidana aad ku xirantaanoo baaraka allahu fiikum tan waxay bishaaro labaad u tahay ganacsatada kale wilaayaadka ku nool maxaafadaadka kale iyo kuwa kale hadda aan qalin jebin ee degmadan ku nool qof walba wuxuu ku talagalayaa afartaa fatro inuu ka gudba dadkeennu maraakiista waa ku taxayum wax waa ka bartaan waxa laydin barayay waa culuumta sharciga qur-aanku ugu horreeyey tafsiirkana uu ku jiro fiqigana uu ku jiro siirada nebigana ay ku jirta calayhi salaatu wasalaam culuumtaa sharciga ee aada barateen khayr ilaahay idinla doone weye man yurid illah bihi khayran yufaqihu fi diin waxaa laydinka rabaa marka diinka qof walba waxa uu bartay inuu ku dhaqmo ilahay uga baqo subxaana wa tacaala markaad ku dhaqanta kadibna waxaa laydinka rabaa ummadda inteedii kale inaad gaarsiisaan ganacsigiina ilaahay inuu idiin barakeeyo haddaad aragtaan ummadda u naxariista qofba qofka uu ka naxariis badan yahay ilaahayaa subxaana wa tacaala u naxariisanaya ilaahay wuxuu noogu naxariisanayaa innaga dhexdeed markaan isu naxariisan alraaximuuna yarxamuhum araxmaan haddaan annagu u baahan allihii raxmaanka inuu inoo naxariisto naxariista rabbi waxay ku xiran tahay ummadda inaan u naxariisano dadka beeca waa loogu naxariistaa deymaha waa loogu naxariistaa qofka mu'minka waxaa la rabaa walaalkii muslimka inuu naxariisto annagu waxaa nahay mathalu ljasad alwaaxid oo kale xalaqaadka masaajidka aad ku taxmi doontaan jazaakum allahu khayra allah idin barakeeya haddana waxaan guda gelaynaa hadduu ilaahayno shahaadooyinkii iyo abaalmarintii loogu talagalay walaalaha in la siiyo
اليوم كسرى انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeenii faafreebka wararka caawa intaas ayaynu kusoo gabagabayna tan iyo kulantideena dambe barnaamijkan oo kale intaan ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu شباب قد اشادوا صحوه للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إن لنا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة لمجيد كبرى